waa tahay dhegaystayaal winin waxaa la socotaan barnaamijka xubnaha wararka idaacadda shabeelle stuudiyaha muqdishe bal iminkana xildhibaan maxamed nuuraani bakar oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo la hadlay idaacadda shabeelle ayaa si kulul ugu jawaabay xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka federaalk soomaaliya oo dhowaan ka hadlay arrin khuseysa degmada baraawe xildhibaanka ayaana si kulul ugu jawaabay xildhibaanka bal aan wada dhegaysano wareysiga uu shabeelle siiyey xildhibaan maxamed nuuraani bakar aad yaa umahadsantihiin shabeelle waxaan rabaa inaan ka hadlo walaalkay cabdullahi sheekh ismaaciil waxa weeyaan waa xildhibaan aad iyo aad mataqaanaayo taariikhda soomaaliyeed ku dheerah laakiin nasiib daro wuxuu ku dhiiqday oo mataqaanaayo inuu sheegto muxuu ahaa deegaanka baraawe deegaanka baraawe taariikhiyan waa la yaqaanaa dadka dega iyo muxuu ahaa ragga siyaasiyiinta oo mataqaanaa meesha kasoo laga sii doorto kontomyadii ilaa hadda waktigaasna baarlamaanka uu ka shaqayn jiray wuu ogaa in dhulkaas ilaahay mataqaanaayo ummad oo muxuu ahaa reer baraawo oo isku jiro tunni toore tunni shanqanaas iyo muxuu ahaa labada labada qabiil oo mataqaanaayo oo ah biida iyo hatim taariikh weyn bay leedahay baraawe meelay mataqaanaayo ku qoran tahay oo rag uu sheegaayo oo asagii mataqaana oo kamid yahay ka degan yihiin ama ay u dhasheen ma jiro qofku wuu xumaan karaa meel uu degi karaa mataqaanaayo wixii mataqaanaayo oo meesha nolosha aad ama ganacsi ku joog ama arrimo kale ku joog laakiin ragga u dhashay waxa weeyaan wuxuu dadka uu sheegaayona kuma ayan jiraan marka waa maalintii waa markii labaad had had had ka hor wuxuu isku dayey inuu mataqaanaayo sidii loo qaybsaday oo soomaaliya shanta shanta qaybood qaybtuu mataqaanaayo oo isku isku gurub yihiin ama muxuu ahaa familkaas oo ah dir inuu soo kaxeeyo uu rabo inuu mataqaanaa dhulka digil oo dhan inuu mataqaanaa gacanta ku dhigo dhulka digil meelbay ka degaan meeshay ka degaan ay tahay merco merka hadda waxaana ay ku sugan tahay iyo reerkii mataqaanaayo meeshii heerkay gaarsiiyeen waxaa ka mid ah raggaas oo mataqaanaa heerkaa gaarsiiyey oo ilaa waqooyi tegay mataqaanaa u durbaantumaayay warkaalaya oo mataqaanaayo dhulka digil aan qabanayna waa tuu mataqaanaayo ku jabay marka ninka asaga ahaa wuxuu meeshu ka hadlay wax jira ma aha sidaa daraadeedi waxaan dhehi lahaa muxuu ahaa dhulkan waa dhul dig ah digilna ayaga meel bay ka degaan oo meelka ay ka degaan haddii mataqaanaayo intaa mataqaanaa deeqi waayo waxaan u malaynayaa marna ma dhici karto in dad mataqaanaayo fogfog inay mataqaanaayo alliance la galaan oo ay mataqaanaa dhulka shabeellaha hoose caam ahaan ama magaalada baraawo ayaan dadku ku celinaynaa wax aqli galaaya ma aha waa aqli mataqaanaa loo baahan yahay in muxuu ahaa la dejiyo ummadda nolol bay rabtaa noloshaasna oo intiisana hadda mataqaanaayo dadkaa hurinaayo waan cabdullahi sheekh ismaaciil waaye marka waxaan dhehi lahaa ka noqo gobolkan wuxuu u socdaa si wanaagsan nolol fiican dagaal dambe uma baahno saasaan jawaabteedii aan siin lahaa walaalkeygii cabdullahi sheekh ismaaciil waa tahay xildhibaane xilligan maxaa keenay in siyaasiyiin iyo odayaal iyo dad kala duwan ay ka hadlaan xaaladda khuseysa baraawe maxaa la dhihi karaa
waa damac damacii soomaaliyeed oo mataqaanaa lagu ogaan jiray mar haddii meel ay degnaato oy rabaan inay dad ku shidaan dad reer baraawo waa la yaqaanaa waa dad nabad jecel oo markii haddii la taataabtana dadkii taabanaayo ayaa dacmaha ka gubanaayo marka sidaa daraaddeed arrimahan mataqaanaayo waktigaan oo maanta ah oo ku dhawaaqay isagaa la weydinaya waktigaa waxaa kiciyey
haye bal baraawe waa caasimadii maamulka koonfur galbeed dhismooyin kala duwan oo ilaboorkii iyo dekadii ku aadan ayaa ka socda gudaha degmada marka bal qaabkee kuula muuqataa tallaabooyinka horumarka lee baraawe qaadaysa
ay qaadatay muxuu ahaa dowladaha goboleedada ayaa ka mid ah tii kismaayo tii puntland iyo tii maaragtay galmudug tallaabada ay kor u qaadeen ayaa taa mid ka taas mid la eg ay qaadan doonta haddii ilaahay yidhaaha
haye maxaad eh, ku baaqileed uga dhahan arrimahan kale waxaan ku baaqi lahaa in wixii sidaa u fikiraayo inay mataqaanaay oo ay fikirkoodii ay dhinac saliimka sidii mataqaanaay oo la wada noolaan lahaa oo sidii sharciga uu sheegaayo oo sharciga koonfur galbeed ay tahay haddii waktigeeda la gaaraba ilaahay na gaarsiiye maamul waxaa mataqaanaay qofka u dhashay ayaa xaq u leh kan kalena wuu degnaan karaa qaybtiisu ka qaadan karaa laakiin sharcigaas sharci mataqaanaayo baalmaraayo haddaanu nahay reer baraaw haddaanu nahay reer koonfureed haddaanu nahay koonfur galbeed dowlad ahaan haddaanu nahay digil ma ogolni mana ogolaan karno taas waxa weeyaan waa message oo mataqaanaayo muxuu ahaa oo aan doonayno inaan intii mataqaanaayo intaa ka fikirayso inay ka naqdaan message dhoo ah kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed nuuraani bakar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamanka dalka oo qadka taleefonka ugu waramayay idaacadda shabeelle stuudiya muqdisho